bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin fadhi meelolbaysi rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinnimahaasni hagalaaytuu taariikhdiya keedinta lamada bilo nofembar lamada bilo disembar lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shalgadiisan barnaamijka kulanku warsan akhyaeraya oo nimadana siinkaay walibaa ku mid ahaa gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool maxamed macalin yaa weliba isu korbaya xaaladda degmada xudur ee gobolka bokool usoona sheegay in degmada xudur ay ku bilowtay ololo keedan isirqaamowka sidii maxkamad lanka dhisanaya degmada xudur ee gobolka bokool haddaba mayse adduunka keedii barnaamijka uma saara ma gaaraya jiraan dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii laar waliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo weliba husiina ku werbeeya shirasun qaybgal ee dalka banaansha islamarkaasana ku hadalaya xaaladda garsoorka ee dalka soomaaliya haddaba wasiirka may ku weerarama waasay dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya wasiirka wasaaradda arrimo banaanka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba husiin xarrig isugu jaraya macadka diblomaasiyinta dalka kaasay oo soddon sano ka hor aan ku dambaysay dalka soomaaliya haddaba maya kordhii doona macadku mayna saaduunka keedi dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii laar weliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda maamulka puntland iyo weliba husiina kuwerbeeya kulamaday kudheema magaalada kambala iyo nairobi kaasi oo dhan ku hadalaya xaaladda maaliyadda ee dalka soomaaliya haddaba maamulka puntland may kuweereen dhidhiga maaliyadda walow xukuumadda federaalka iyo saasoo kaleba xiriirka puntland uusan fay lahayna cabdirashiid xidig oo husiina kuwerbeeya xaaladda deegaanada maamulka jubbaland usoona sheegaynay isbeddel doonka jubbaland iyo marwelba yoonteeganyanga walkubedelowka xaaladda deegaanada maamulka jubbaland haddaba mayata sababta haddaa hadalkuusan ere akhyaaray barnaamijka siinkaaya qodobada aas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu siinkaaya barnaamijka oo kule baasaaray waana siridarasi doone anuu cabdirashiid axmed ibraahima cabdirashiid rashka dhanka farsamada kudeerta weliba imaamadu doone saaxiibkayga maxamuud ali abdulaahi gaabsha mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay akhyaray markale waliba hawada singalaha miinfalna barnaamijka kulanku warsan qaybogi hore ayaa ku guda jirnaa qodobadayaa sii dareere qodobkan kule haddana qobda dhugunsiyaala gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool maxamed macalina iyo weliba uusa ku warbeeyey xaaladda degmada xudur ee gobolka bokool usoona sheegaya in degmada xudur iyo kubilowdanga ololo keedanga sidee landhisan lahaya maxkamadda degmada xudur ee gobolka bokool haddaba gudoomiyaha mararqata teleefonka idaacadda warsan walkuweydiiyey iyo weliba siinka jawaabay
barnaamijyadiio waa maadaama sanadkii gabaasiyey mashaariic yareer oo madaxda ku jirtay sidii aan soo hortay marka alxamdulilah iyadan faylana wankana ku socdo mashaariic oo maanaa la hormaryaw maxkamadii maxkamadii oo sirgaan in lakadhasa la faro iyo diiwaan ku soo hortay solubutionka adna ka jirna alxamdulilah maadaama wasiirkii garsoorkaasi koronta ku hoy barnaamijkaas leelaamay marka alxamdulilah iyadan faylana marka saaxib hadhow xaaladayn caadi waaye waayahay ilaa maasanta gudoomiye marka barnaamijkan isirqaan oo la fadaa inay lakadhisa maxkamadda ama bilowday
ballan hata dhamaatay november kowtii mise toban shantii meelahaas ayaa manaha sirqaankaas yala bilaaway solutionkaasa ka jarna runtii dadka deegaanka barnaamijyadaas manaha kahoolayi dahabkaas la suubiy dahabkaas oo solutionka badanyay dhinaca waxyaalaha lakadisabadi dhegagii iyo aradii sida baabuurta oo kale aniga nafta sirqaankaas ku qib baadnaa walaashiidkeena badi walaasheena badi dagaalana lambulo barayse ilaahay ku qaado oo ninka taa ku leeya maxkamadaas maadaama deegaanka maxkamadan ku jarne dadkii dadkii maxkamadii ruwan laakiin xafiisyada maxkamadii endhasanayna barnaamijyadaasa la koorlayi arrintaasa ku jarta run ahaantii oo muhiimadeeda leh waan deegaankeena qiimo badan waayahay marka godoomiye maadaama bulshada ku nool degmada xudur aad sheegday in maxkamad ba aan lahaynaa barnaamijku marka maysa adduunka ka eedi lisar kor wallaahi horta maxkamad ma lahayno saadawaa sida eedi maadaama maxkamadii wili barnaamijyadan gudoomiye wasiirkan cadaalada masalahan garsoorka ka ku jira john oo maanaa barnaamijyada ilaa tomisha maalmood deekan roogi barnaamijyadaas wayna ka barlamayna sarkaan lakasuubi maxkamadna maadaama adeega garsoorka la muhiima yahay deegaamada macnaha qaabkaas waktiga ilaahig nasiib hatanagad ini macnaha waktiga ka beegma qaabkaas waay qaabkaas ilaa ilaah waa waktigii ilaahinka talagalaya la bilaabe waktigee baatanagati marka aradaasa admagulisjirka ama eligooda waayahay waliba sheegda inay degmada handareeran mashaariic shar duwan marka mashaariicdaasay qayb mukeemi ah maxkamadda hadday silqaanjaysan ku wadaan gudaha degmada xudur walaahi naftiya ka jarta codsiga ka jarta niyo barnaamijyadaas war badan deegankana ku fuli ballanqaad oo manaha kor ile daraasta manaaran kore nafsatay daraasiimana hogaamiyow oo ilin ku hadlay wasiiri iyo intuu dowladda koonfur galbeed dhammaantay kuwa hadlaya jari oo maadaama maamuladii consulkii edasi degmadanka number kow maamulada la dhisi nagati wayeed maanaa leniska jaakidii muslim ku hadlay barnaamijhaas shirkaasin ku hadlay dana degmada xudur la hormariy sida degmooyinka kala kadaydaano dhisidaan ka ogolaadan dadka dana degmadaas consul etoobiataas degmadaas manahayeedo warka ka amri adigoo ra-isul wasaarihii madaxweynaha amre maanadoo shirkiisaaino eedalin ka amri ini maanaha barnaamijyadaada ku fulay degmada xudur number kow la kowaala sanadan hadda gabaabsiga heed kasta ciidamada suuqay heed kiisero demartagaation ka guuliya lahayd yobahala ka suuqay heed kasta walay degmada xudur ku qobda korjeela ku yobahay degmooyin badan war ballan gaaday run ahaanta insha allah ballanka sanadka ballada dalka jarnayba ku dhamay kabacad wayba sugaanayani waa gobadtayla deegaanka lagu fuliya hadda kulen insha allah waayahay gudoomiye inta badan haydo ku howlgalow degmada xudur ee gobolka bakool waliba dhaakeeda ini mashaariicda inta badan sidilafada iyo inin fulayaan marka adigana gudoomiyaha degmada xudur ee ta arrimo hoose may kula dareerta oo kee dandhiniyo haydo ku howlgalow degmada
maya runtii oo deegaamada ku jira shaqeyaashaqeyaashakulanjiriya maanaa deegaanka deegaanka leeyoonti wal deegaanka deginoonti walo markaasuubiyo iyadoonakoodaahay runtii eedo badana iyadadano isku umaanay sidaas jirti run ahaanti oo marti dambe oblaargoona maanaha maanaa oblaqoodoona walbawn iyo sheegas laakiin eedo badana wayba maamulada la yigaan maamulka barnaamijyadii la soogaan walala walaay barnaamijkii yol sheena maamulka la sheegareen maamulka markii la sheegareen kabacdi maamulka goreedkiya rumisaasa kasoo dhan badana geedo badan iyo injiyo badan oo su ka dhuumaysa jiran laakiin hoobla argoona dambiilu dadke marka insha allah way baan badan yeedo laakiin ni maanaha maamulada lariidan maamulada waxyaalaha ingilaha sheegan la sheegareen yan badan yihin barnaamijyadaas runtii waynu qodolnay haddana qodolaana ini maanaa walaal walay koy maamulada maadaama konsal oo ku jiro deegaan ku jira yihiin iyo fududaayana ni holoolda qobada maamulkaas fududaayo halii maanaa maamulka lariiranlayoona way jiraan waa ka dhiiri jiraan waayahay dhowr jeer gudoomiya degmada xudur waliba deerana wasiiro ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo madiinaha koonfur galbeed iyo weliba madaxda ku dareerta dowladda dhexe marka mashaariicdii meelasay laha kufuli ama shidikowka iyo suubiyanga may ku hergelin mashaariicdii ra-isul wasaaraha madaxweynaha dhakan runtii mashaariicdii ay tigsada madaxtooyadii gobolka bakool socodta arrintii walka jara dhismadii socota meelfayle maraahayta ini madaxtooyadaas ay wax dhigaan dhakan madaxtooyadiina ka meelfayle maraahayta barnaamijyo gaargaaraya humo sida isbitaalka iyo waxyaalana mada jajaran oo maanaa iyo hadhiga hadhakan arrintii ay tiri isbitaalka koleygiyan processa ka jirta saabta madaxweynaha koonfur galbeed sheegay madaxweynaha galbeed markaas la hariiran kaleemba dowladda dhaawsido isu hariiran markaas gabaabseeyey walaalihiina ogolaaday lasuyin kalaadila igu doormarnow madaxtooyadiina hoodii horka jare dhinac ciidamadii oo waxyaalay xambaangaarayna warkameera madaxweynahan inigoo ciidamadii musharaadkiyo iyo raashimidii lama go-aaday manaa la garamay hubkii waxyaalay lama tahayn insha allah waqtigoo sugaan sidaasay madaxweynahan leey mashaariicdii oo runtii raisaaraha iyo madaxweynaha ku kaalmaysten waa balan qaadan iyada rajifaynan kulenna walaagana ilmo wada keen rajifaynan kulenna waayahay gudoomiye dhawaan waliba aysan hasaarteen awaamirka eedeng inay baawarto ku shaqeeyaysa gudaha degmada xudur wale kubilawdo tumila masaa inay dhaqdhaqaaqba iyo umuujii korna marka go-aankaasay isan qaadateen maysa adduunka keedii اساسا صفوف بجال لي ما اون دنگل هدي وي بخمو مونا سمي لما صح دي لي باور دريرو مل بجال دريرو مل دنا ني وجيل ويرمو ما دام دي رمد ممكن يجيك كايني مركزي ودبات بلا سويدن انا يوم انا لا كوما ريسن ما دام اون كان بني لايني سوتكي دنا ني وجيل كان بني ان انا مالي warbada macnaha nabadgelyadaas jiinka noolna ilaahay jiinka noolna marka wayba go-aamaha maamulka ku baayihiina umilmasa hadii madolbeeri baawur dhama barjaalnayme baawurinhaaday baawuryarhaaday badaalhaaday waala walaay matoorba ka shaqeeyo ani tumilmasa kabadin shaqeyna go-aankaas mararahay waana mararoo la hergeliy marka bajaadaytalayme ardad nabadgelyo
waayahay marba haddii isan herteen wal baawur sheegda oo dhanba tumila masaa hoobaladeer ama dareerayan bulshada kunala degmadaasay marka dhibaato ma kaha gudoomiye
maya dhibaato makee bulshada nafteeya nabadgelyada iirtanka duuniya ku qaadaasho walna fasoobaja hadii emergency jare emergency jare oo ka masanhaayna banaamay markaas ilan emergency jire dhaawac jire banaamay oo fooladaasoo jiraas emergencygaas haddii jare wargadala saldhiga wargadlaa kusiir nabadgelyada wargadaasyadaas saasa ka shaqeeye shacabkana saasoo goli saasa raalli keey manaa war cadaadiska maaha shacabka war cadaadiska eme warkas way gori horata kusii shacabkaeru jiro nabadgelyadiis walaadamo anila mamnoo raalli keey shacabkaeru jiro waayahay baradaadiyada raalli keey waayahay degmada xudur waliba kumid ahaytay gudoomiye meelo saameynta kuweeldaday roobabkii deerta marka dadkii saameyntaas roobabkaasay kuweeldaday xaaladii ontay gudoomibaydo
saahib ardiyaji rumu una saameyn waani weeldadkii roobabkaas ilaa hadda biyay fadhiyaan dadas degma xaafada buulow xaafad leerow ilaa saldhagii kaasri ceelashii kulli manaa biyoysiyaan fadhiyaan makudhagaan runtii aragtiya dhibaato badanaa nihaayan biyoyo sababto ah kaniya kuka malaariya kukaasa duumada kukaasa war kasta oo manaa dhibaato badan ayaa arrintaasya ku jirta xaafadaysiyaanka jiraan marka dhibaatooyinkaas runtii deegaanka xaafad kumada xaafadoodas degmada hudur dhibaatooyinkaas ku jiraan run ahaanti marka alxamdulilah haday dhibaato ilaahay lin sheegaday walbaan dayladhaan badan ma sugu bilay warataa ku jawaabin wayba jirte dawladda maanaha hata kor jirdaangeeda hana deersidi lansheegaan madow dhahaay oo lama boqol boos maanaha jirgaar ilaa hageysii jirte hatana tooyba laala geysay heerta ay seefleeraw oo deegaanka dedan ilaa too boqol boosaa la geysiyeen oo maanaha hadlaanka daagi xaafadii buulow oo maanaha midadkii oo kataadaaska dheen ee warnin qobada arabshi oo sida maanaha marakaneecooyinkii oo bustooy iyo ba iyo badiyo maanaha halbar oo liidin doolar qofkiibana gooska qofkiibana sawyo waxyaalana mataasana weyna bayna way baanu jiray eedaishaablerow waa kala jirgaare kalana deeri mile waana dadkiina dhibaatooyinkaas taban run ahaantii dhibaatadaas ilaa hasa ka jiraan waayahay gudoomiye marba hadii deeqo laasiin deersiyey oo dadkaasay waliyo helenga qaabkiisan qaybadan ku waranba gargaarka raasiin deersay walow meelo qaar gargaarkana deersay laa ku warama inay musuq maasuq kusoo bi
warantiya runtii warantiya musuq maasuqaasi dhibaatadaas makudhiinante sababta walaayara na deeri onatayn marana shirka dormudan dhaki dadkiyanaa leen karay shirka dormudan kashirtay lawalood walaaysiyaanka talagalay inay ka talagalay inay kashir meeshii dawalmeelina kashaamay hataa halaafeeliyey oo laagdilaankitalagaari waxaan la deertiirnay haddana tanne tan lama hatayna iyadii wada iyaduna saboorta siyaan maamulka hadii laga saboor garayaana yaalaba qiibiyahay tumushi war maana muusugmaantigiyo dhabaatiyo warsaase maamuladana arintamay malan abuurna dadki shaabkooranka talagela geesaan lenka talagali maamulka usaqeynaha dooradiyo maamulada kale laisku magacaabo lamada maamulka mana barnaamijyadaasagu waa runtii wada dadaal badan kumujiyay animeyda dhaban kudhiina walkaas walay masadka shaabka lanka talagala masaakinada lanka talagala inasiino ka diiran
waayahay ugu dambeyntii marka bulshada kuuladareer warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo guddoomiye may baaqe ama tale hajeedii la haytay runtii talooyin badan madana saasaata leedahay hadda iyo lugde talooyinkaan jeediyo numbarka wey waa shacabka dhammaan soomaaliya meelka tiloogoy dakhaadatan koonfur galbeed waybaan ka baaqanay una masianjeediyaane way aragnagnanaa ani nimanka nabadiidkeena nambarka usu qobdan war kasto maamul maanaa shacabkaas salow shacabkaas daneeyow nimankan nabadiidka iyo cadabadka ah cadabadaas meel ku baayay madi nimankan nabadiidka laysu qobda umadaan ka baaqanay markase shacabka iyo ciidamada iyo dowladaba maamulada meelka tiriwan waybaan ka baaqane aninkaan isqursan nimankan nabadiidka isku reebnan dalkan ma loogu doona ma loogu doonana ciidamada shisheey ma loogu doona hageeg waay ku baahan maalin maalmaa kumada ku baa doonay intay goori goortay waay hadda maanaa talanay la guddoonta shacabka reer koonfur galbeed talana tanay la guddoon way waa nimankan anti hata ganan maanaa gargaar u helaanan nimankan garabta nahayad maanaha ajnabiga umay baneenaan nimankan nabadjiidka la degaanagnay meelkasumruunaan la degaanagnay usuqobanan war kasto un maanaa dhibaatinayahay go'ooman nahay jiiska furunahayna oo maanaa liiska furow waxyaalahaas dhan way kawayaan madi nimankaan nabadjiidka la degaalami arrintaasaa jeediyaan markasta baaqintaasu
waayahay dhugunsiyalla kaasee wali bahay guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool oo si toos ay qata teleefonka idaacadda warsan usiin ku waramaaya idan maasanta guddoomiye
axmed baabuurkan imbi arooskii wadaykaan waa dhaaynayan haye saaxiib haye haye anananiyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhacniyahow ordo makaanikan haddon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraaha bayaato magafu ilow waliga alay hatta fadas inaad cilid isku gilida baabuur oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasaqaysan yaa kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaas baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta iheysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn walaa waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee leero
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa weliba wada singalaha dhegeystayaal ahmiin faylanga wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen haaji iyo weliba u soo koorbaya kulamo lagu hadalaya cadaaladda oo ku dhianga dalka banaanshees islamarkaasna ku qaybgalanga dalaal inta badan daneeyow arrimaha garsoorka soomaaliya haddaba wasiirka oo arrimoosaya faahfaahin ku biyow ila dhegeysada
shir dhowaan aan ugu qayb galay magaalada rome oo ku xisaabsanaa arrimaha cadaaladda iyo garsoorka shirkaas oo ahaa shir caalami ay ka soo qayb galeen wasiire cadaalad oo aada ugu kala socday qaaradaha adduunka shirka waxaa lagu qabtay magaalada rome waxaana ku bilowday oo shirkana lagu furay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas waxaana looga hadlayay faldembiyeedada ka dhalan kara nacaabka faldembiyeedada ka dhalan karo nacaabka kuwaas oo keeni karo xasuuq iyo dembiyada ka dhan ka dhanka ah bini aadanka ay ku jirto dembiyada culus oo loo yaqaano crime against humanity aad baa loogu dooday dembiidaas culus waxaana laisku booriyey in shuruucda ciqaabta oo dembiidaas husayso wadamada ay dareesayaan ay isdhegaystaan oo isu sharxaan waxaa kale aada iyo aada looga hadlay dembiidaas ciqaabtooda waxay noqonayso oo badi ku qoran xeerarka ciqaabta oo kala dalalka kala duwan oo anaga oo kale xeerkeena ciqaabta soomaaliyeed uu dhigayo dembiidaas iyo ciqaabtooda sida kalena dastuurkeena dhigayo waxaa laga hadlay dembiidaas culculus ciqaabta ugu dambeyska ee ugu sarreyso oo qofka lagu ciqaabi karo anigu maadaama aan ka soo jeedno dalalka muslimka ah isla markaasna isla markaasna ay shareecada islaamka ay asaas u tahay shuruucdeena oo run ahaantii taabanayso nolosha bulshada dembiidaas culculus sida wadamada islaamka kalaba in ay ciqaabta kama dambeyska ay noqon karto ciqaab ahaan dil wadamada ka soo jeedo yurub iyo wadamo kalena oo runtii ayagana shuruucdooda iyo heshiisyadooda ay ku salaysan yihiin inay ugu sarreyso ciqaabta ay mudan karaan dadkaas oo kale ay tahay xabsi daa'in waxaa kale laga hadlay dadkaas oo xabsiyada ku jira sidii loola dhaqmi lahaa muddada ayaga xabsiga ay ku jiraan waxaana aada iyo aada laiskugu booriyey naceybka inuu keeni karo dhibaatooyin fara badan bulshada dhexdeed dhibaatadaas oo marmar ka dhalan karto bulshadii inay isku xadgudubto oona keeni karto marmar xasuub iyo dembiyada waaweyn waxaana lagu booriyey wacyigelin in arintaas laga sameeyo oo laga hortago dembiyada waaweyn siday u dhici lahaayeen maadaama anigu soomaaliya aan ka socday marka wasiiro badanna aan isku aragnay halkaas oo weliba wasiirada cadaaladda dowladda fara badan waxaan halkaas ka jeedinay aan muujinay horumarka soomaaliya ay gaartay xagga horumarinta bahda cadaaladda iyo amnigaba waxaan muujinay in horumar laga sameeyey oo aan hadda maxkamadaheena dib ay u howlgaleen isla markaasna aan shuruucdii dalka u lahaa dib loo howlgeliyey shuruuc fara badanna hadda aan ku tala jirno in dib u habeyn lagu sameeyo oo shuruucdana aan ku sameyno tirakoob si shuruucdaas bulshaweynta soomaaliyeed iyo caalamkaba aan ula qiibsan lahayn waxaan kale meesha ka muujinay cadaaladda inay u tahay casaas deganaashada nolosha bini aadamka horumarka siyaasadeed dhaqaaleed iyo arrimaha bulshadaba ay cadaaladda aasaas ay u tahay waxaa arrintaas aada ugu qancay dowlooyinka horumaray oo ayaga run ahaantii deganaashadooda iyo horumarkoodaba ku dhisnaa nidaamkooda cadaaladeed iyo garsooreed waad ogtihiin dad badan oo muhaajiriin u aadayaan meesha inay noloshooda ay dib u dhisaan waxaan muujinay dalkeena inuu yahay dal oo khayraad badan leh mustaqbal badan leh laga yaabo in adduunyada ka qaato horumarkeeda wax weyn oo in dalkeena la garab istaago khaas ahaan dhinaca cadaalada iyo garsoorka iyo dhinaca walbaba waxaa wafdigii meesha joogay aada usoo dhaweeye noo soo dhaweeyeen himilada aan leenahay dal ahaan iyo hadda madaxdeeni siday ugu dadaalayso si loo horumarin lahaa dalka waxaan muujinay inaan u baahannahay dhinaca tababarada iyo aqoonta maadaama aan nahay dal dib usoo kabanayo waxaan kale shir gooni gooni ee aan la yeeshay wasiiro cadaalado kala duwan oo aan hadda ka xusi karaa wasiirka cadaaladda south africa oo soomaali badan ay ku nooshahay aada ogtihiin dhibaatooyin ay ka soo gaarto waxaana maaragtay ka wada hadalnay si dadka tacadiyaadka u geysanayo oo soomaalida halkaas u joogto qaxooti ha ahaadeen mise dad kale oo meesha ka shaqaysanayo in la ilaaliyo arrimahoodana haddii cadaalada gaarto si fiican loogu warhayo wasiirkana aada buu usoo dhaweeyey arrintaas guud ahaan shirka wuxuu socday labaatan iyo sideed iyo labaatan iyo sagaal iyo maalintii soddonka oo gooni gooni aanu isu aragnay wasiire ka socday caalamka iyo wafdi ka socday united nationka oo ayagana shaqadooda ahayd in arrimaha naceebka iyo tacadiyaadka ka dhan bini aadamka ay ayagana wacyigelin iyo ka hortag sameeyaan wuxuuna ku soo gabagaboobay shirka guul waxaana isla garanay insha allahu soomaaliya in la garab istaago dhinaca garsoorkeeda iyo dhinaca cadaaladaba waxaana kasoo faa'iidaysanay macluumaad fara badan oo dalal kale ay soo mareen sidii ay dib u habeen ugu sameeyeen garsoorkooda marka waxaan aaminsanahay inuu ahaa safar aan ku soo gudanay shaqo wanaagsan waxaana isku dayaynaa insha allahu in aan tagno shirarka caalamiga si aan u muujino soomaaliya horumarka gaartay shirkii kan ka horeeyey oo jaamacadda carabta isagana sidaas oo kale guul baan ka soo hoynay waxaan rajaynaynaa midowda africa shir noocaas oo qaban doonaan ayagana inaan ka qayb qaadano aan muujino meesha hadda aan joogno caalamkanana arkaan inaan doorkii aan ku lahayn shirarkan iyo siyaasadda guud oo cadaaladda iyo garsoorka inuu dib u soo laabtay waana guul aan gaarnay waxaana mar kastaba aan jecelnahay shaqada lasoo qabta inaan shacabka la wadaagno si ay u arkaan horumarka aan hiigsanayno iyo waxyaabaha aan qabanayno waxaan ku boorinaynaa shacabkana talooyinkooda inay nala soo wadaagaan sidii aan u qaban lahayn shaqo wanaagsan waxaan nahayna adeegihii bulshadaa nahay ra'yigooda iyo dareenkooda inaan dhegaysano waxaana rajaynayaa insha allahu dalka in laga helo cadaalad loo siman yahay oo lagu waaro caalamkana ay diyaar u noqdaan inay dalka aaminaan inay cadaalad ka jirto si maalgashi
abartun horeno badeecada fuulabilidka kubaho hayanka babirku absoo injeeda banaadiraka kuena baydhow taraansadaka iina ambosadew baydhow iyasantaa banaadir may hanlistooshi yasmee baariyow badeecada fuuli i bagaashka bidhaantisa liyaabi baadilayn haato hada baray bakaarka walaalaha oflow iyo baawartunaha kuroray oloo beentama e bakaarka walaalo oflow baga goona untaman e jiirkii baydhowow beri imidig badeeca kulishe bakaara baydhawa bartiyo ku adeegidaayangu bakaarka walaalo oflow bayasurubi saaran hayna tabankii bakaarlay e koy hayka baratamo bilaabatay hol erabo bakaarka walaalo oflow beriima inuusi ayo bulshoy iska nagmadleh baradima moodadaw beesadiis liseedina bashuuf maan kula tabaw bakaarka walaalo oflow buuna hugta e baaki eber eh bogshay may ka aragaw ogaw badeecadiis baray jubniita
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordarartan barnaamijka kulanku warsan soddon sano gareeda weliba geega wasiirka wasaaradda arrimo bannaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya uu saxragowsa ku jaraya macadka diblomaasiyiinta ee dalka haddaba macadka umaysa adduunka keedii mayna kordhii doona dhugunsi alla wasiirka oo geega arrimo wasfaafaya uu ila dhugunsadaa waxaan eh, uga mahadnaqay eh, sanduuqa eh, qatar ee horumarinta kaalmada uu ka geystay hagaajinta eh, macadkan waxaan kaloo u mahadnaqay eh, dowladda turki oo iyaduna naga kaalmeynaysa dibsa- dibsame dib u hagaajinta wasaaradda I should not forget that uh, Chinese government and Chinese embassy have also contributed to the rehabilitation of the Minister of Foreign Affairs. waxaan u mahadnaqay dowladda Sweden oo iyaguna eh, Chinese-kana waa aniga hadda sheegay oo iyaguna tababar hadda u wada eh, maxaa la yidhahdaa diblomaasiyiinteena Eh, waxaan se- sheegay xiriirka aan la samaynay hay-ado badan si maxadkan iyo wasaaradda arrimaha dibadda u horumaraan waxaan kaloo eh, u mahadnaqay diblomaasiyiinta halkan yimid Eh, waxaan eh, eh, sheegay sida uu biixi sheegay in maxadku uu xiriir badan la sameeyey eh, eh, isafgaradna uu la gaaray ama la saxiixday eh, hay-ado badan oo ama maxay- maxaahiid badan oo- oo sida dalka morocco iyo masar iyo qatar iyo maxaa la yidhahdaa etoobiya iyo jabuuti iyo kenya iyo kuwo badan iyo maxadka eh, f b a loo yaqaano oo sweden leedahay marka waxaan kaloo u mahadnaqay eh, oo ugu celinayaa eh, eh, xogeyaha joogtada iyo agaasimayaashii eh, uu ugu horeeyo guddoomiyaha eh, ama agaasimaha maxadka oo howl badan ku bixiyey sidii eh, maanta ay u suurtageli lahayd barnaamij qurux badan baa soo diyaariseen aad baa u dadaasheen mararka qaarkood eh, mararka qaarkood waanu eh, sabir la-aan baan waxaan idin weydiinaa in waxyaabaha qaarkood lagu dadaalo si fiican loo sameeyo laakiin waxaa loogala sii dhawaado weye eh, quruxdaanu kale maynaan gaarayn haddaynaan madaxaan isu geynayn oo isu tagnayn oo inaan planning samaynayn marka aadaa umahadsantiin waa sidaas oo loo sii wado salaam
sahar general traditional stationary company saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaabaan waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshooy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b icer tushiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobillada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba noocii aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal
qayb dhexe barnaamijka kulanku warsanaya zamraani dhugunsiyaala waliba wada singala hamiin faylinga isbedel wadoonka ee maamulka jubbaland iyo waliba iyona walaaca kumujena xaalada deegaanada maamulka jubbaland iyadoona sheegeen in axmed midoobe ilaa iyo hadda tallaabo walku oole sunqobana deegaanada maamulka jubbaland cabdirashiid xidig oo horeyna musharax haaye oo uu soo jirjiraya dusuqowda magaalada kismaayo iyo arrimoga say faahfaahiyeen
waxaa sharaf inoo ah maanta inaynu halka ku kulanno eh, is dhegaysanno wada hadalno wixii fikir iyo talaa isweydaarsanno isla mar ahaantaana eh, goglahani waxay ka mid tahay goglaheena caadiga ah ee soo socday aynu isugu imaan jirnay intaa markaan ka gudbo xaaladda jubbaland qof kasta oo innaga inaga mida iyo qof kasta oo caalamka jooga soomaali iyo kuwa aan soomaali ahaynba aad bay ula socdaan meesha ay ka timidna waa la garanayaa meesha ay hadda maraysana waa la garanayaa ana waxaan jeclahay waxyaabaha eh, hoos loo dhigayo inaan kor usoo qaado waxyaabaha aan la dhihin ee laga leexleexday inaan taabto baryahan eh, wararkiina iyo xanta magaaladu waa fara badnayd muddo horena waa fara badnayn jirta laakiin labadan maalmood waxaad moodaysa inay xoogaa soo kacday waxaan rabaa inaan idiin sheego xantaasi iyo waxyaabaha suuqa la wado waa warxumo tashiil horaynu isu ninid go-aan aynaan wada qaadanin iyo tala aynaan wada lahayn qofna kuma dhaqaaqi doono haddii aan la yidhaaho Eh, waxyaabaha eh, dadka qaar ay jeclaan lahaayeen inay dhacaan oo maxaan ku idhaha iska soo daahana waxay u baahan yihiin dulqaad waxay u baahan yihiin adkaysi waxay u baahan yihiin in waktigeeda la gaarsiiyo ilaahay baa adduunkan maamula xilliga wax dhacayaan siday u dhacayaan maanta inaan halkan isugu nimaano halkan aan wada joogno wax iska qornaabay ahayd oo ilaahay uu mar hore qadaray marka waxyaabaha kale soo socdaana waa qoran yihin laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego annaga haddaad nahay hoggaankii isbedel doonka hawshii aynu ku ballannay wax iska bedelay ma jiraan waxaynu iska bedelo noo qorshaysan oo aan ka ahayn inaynu guusha gaadhnana ma ma jiraan doorasho xor iyo xalaala inay juba ka dha jubbaland ka dhacdo waxaan ahayn oo miiska noo saaranna ma jiro cid aan hadal kula gelayno iyo cid aan kala hadlayno iyo cid aan kala munaaqishoonayno waxaan ka ahayn in shacabka jubbaland rabitaankooda ay miiska soo saaraan oo hoggaankooda iyagu doortaanna ma jiraan isbedel doonku ma aha jagadoon madax doon maaha waxaa la rabaa in la fahmo cid kastana ay fahamto haddaan aniga ay odaygii aada u dhiibateenno hoggaami muhiimadayda koowaad een idinku hogaaminayo maaha inaan anigu ama madaxweyne noqdo ama aan madax noqdo maaha waa in jubba jubbaland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah qofka ay rabaanna ay doortaan taas ayaa wada qancin karta dadka oo dhan anigu haddaan rabo keliya ka shaqaynaya sidaan madaxweyne ku noqon lahaa wax badan baa hallaabay laakiin waxaan ka shaqaynaynaa inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah haddii qofku uu ka shaqeeyo keliya siduu madaxweyne ku noqon lahaa oo luuqluuqyo intuu ka baxo oo wax kharibo oo wax goorta isu geliyo oo wax khaldo oo madaxweyne noqda kalsooniba ma qababa maba qabo qofkaasi kalsooni sababta uu og yahay inuu si luuqluuqa ku yimid uu og yahay oo macno aan samaynaynin oo khariban sidaasi darteed qofka waxaa la rabaa halkaa shacabka soomaaliyeed ay joogaan inay intaa soo doortaan wakiiladooda oo odayaasha dhaqanku ay soo xulaan xildhibaano halkii kursiba hal qof saddex ma aha hadda u fiirsada saddex ma aha halkii kursiba hal qof toddobaatan iyo shanta halkaa marka lagu xareeyana sanduuq halkaa la dhiga sida caalamka ka dhacda soomaaliya o dhan ka dhacda oo ninka jooga minneabolis hadda minneabolis waxay noqotay qayb ka mida soomaaliya sababtaa dadka soomaaliyeed halka joogaana waa ka yimaadeen badan kuwo badan kuwo kaleo halkaa joogaana siyaasadda soomaaliya iyo jubbaland bay ka shaqaynayaan iyo ka hoolka jooga ay isku si u tiriyaan hebel intaasoo helay hebel intaasoo helay hebel intaasoo helay hebel baa guulaystay ninka xataa garsoore ee doorashada maamulaya inuu kuu sheega uma baahni waa taqaana hebel intuu helay lamana khaldi karo soo ma innaga taasaan horta ku wanacayna hebel ha loo yeedho hebel ha loo yeedho hebel iyo hebel oo meel wada gala adiga maxaan ku idhaa xilkan qaado adigu xilkan qaado adigu lacagtan qaado adigu waxan kala qaado jubbaland ma anfacayso jubbalandna intaas way ka weyn tahay shacabkeeduna intaa ma istaahilo ee wuxuu istaahilaa inuu masiirkiisa iyo hawlihiisa isagu maamusho waxaynu ku ballannay inaan runta isu sheegno waxaan ku ballannay in aan lala kala dhuuman wixii yimaada hawshii aynu isku ogeyn ee ahayd isbedel doonka iyo dariiqii aan ku taagnayn wax ku soo kordhay oo culays ah oo annaga tiimka iyaga hoggaanka ah saarani ma jiro wax kasta oo yimaada iyo wax kasta oo laysku dayana waxaan leenahay xirfadeeda iyo dulqaadkeeda iyo qorshayaasha nooga degan ee kaga gudbi doonno haddii aan la yidhaaho isbedel doonku meelaha uu soo maray ee aad garanaysaan wuxuu soo maray albaabadan mar baabuur tagnikay taagnayd wuxuu soo maray mar dayuurado iyo caleemo saare la samaynayay wuxuu soo maray mar hanjabaado iyo saaxiibo la dilaya iyo kuwa la xidhaya intaba wuu soo maray
shoobla shoobla haashineew sidee umaymay waa digeerka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gordaaya wed alo hadda shukri shabdhuure ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga shineew shaakirtana may asa shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
ulo hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurma shahaad anhayna iyo isbuunyo shabshal banay anhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir
waayahay dhegeystayaal qaybohiddanbe barnaamijka kulanku warsanaya sideedni cabdirshiraashka ayaa barnaamijkaa saaray waan siin daraysay dhegeystayaal wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda maamulka puntland ayaa weliba uu soo kordhaya kulamo ku dhenga magaalada kampala iyo nairobi waxaana si u qayb galenga dowladaha maamul goboleedeed sasoo kale dowladda dhexe welibana dowladda dhexe kaasi oo dhan ku hadalaya maamulka iyo maaliyadda dalka soomaaliya haddaba wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland oo geega shirjiraad uu soo qabday magaalada garowe iyo arrintaasi faahfaahiyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والمرسلين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta ay taariikhdu tahay labada disembar laba kun sagaal iyo toban waxaan rabnaa inaan warbixin yar oo kooban ka bixino shirarkii aan u hadnay wadamada uganda iyo kenya koob iyo labaatankii bishii november oo aan ku maqnayn muddo toban beriya shirka ugu horeeya wuxuu ka dhacay magaalada kambale ee wadanka uganda shirkaas ujeedadiisa sidii loo dardargelin lahaa wuxuu ahaa sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta iyo horumarinta la xiriira hagaajinta iyo sare uqaadida habsame u socodka maaliyadda ee dalka iyo ka doodista arrimaha ka qabsoomay shirkii adis ababa labadii kun iyo afar iyo tobankii sebtembar laba kun sagaal iyo toban shirkan waxaa ka soo baxay in lagu heshiiyo habraac qeexaya qaabka ay dowladaha federaalka ay usoo gaarsiin dowladda federaalka ay usoo gaarsiinayso lacagaha laga helo dowladaha aan saaxiibka nahay habraacaas oo caddaynaya sida lacagta loo fasaxayo xisaab celintooda laga rabo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah habraacaas waa ku heshiinay waa saxiixinay waan isku raacnay waxaa kale oo shirkaas aan isku raacnay in shirkan shirka ku-xiga uu ka dhaco magaalada kismaayo koob iyo labaatanka bisha december haddii la dhiidmo shirkaas intaas ujeedadiisii oo kooban ay ahayd shirka labaad wuxuu ka dhacay kenya magaalada nairobi shirka ka dhacay dalka kenya waxaa ujeedadiisu ahayd in ay dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ay iskula siday iskula saxan qaadi lahaayeen arrimaha dayncafinta iyo sidii looga doodi lahaa in mashruuca horumarinta furdooyinka soomaaliya lasoo gaarsiiyo furdada boosaaso iyo tan kismaayo labadaa ujeedu ahaa arrimihii dayncafinta iyo sidii dowladuhu ay iskula saxan qaadi lahaayeen warbixinadoodii iyo iyo mashruucaas furdooyinka in la gaarsiiyo magaalada boosaaso iyo kismaayo waxyaabihii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in mashruuca horumarinta furdooyinka soomaaliya si deg dega loo looga hirgeliyo furdada boosaaso iyo kismaayo in bisha december tobankeeda si deg dega loo sameeyo qorshe midaysan oo ka turjumaya sidii loo fududeyn lahaa shaqada ka socota furdada business process in la dhis la dhiso oo loo dhiso furdada boosaaso warehouse lagu kaydiyo raashinka iyo qalabka kadega ka dega dekeda lagu kaydiyo oo ay naga caawinayso qolyahaas hawshaaooda ay naga caawinayaan warehouseka in la dhiso iyo qodobka kale oo ah in la shaqaaleeyo khuburo ka caawin doona furdooyinka arrimaha tababarada shaqaalaha dhinaca tababarada shaqaalaha iyo shuruucda furdooyinka iyadana waa dad waxaa la qaadanaya khuburo ah oo wasaaradda ka caawin doona dhinaca tababarada shaqooyinka ka socda furdooyinka iyo shuruucda furdooyinka laftigooda labadaas shir waxay kusoo dhammaadeen guulo waxaa kasoo wada qaybgalay wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha dowladaha ka ah dowladda federaalk oo dhammaantood wasiiradoodii ay yimaadeen iyo dad technical ah oo mar walba iyagoo ka horeynayay wasiirada oo diyaarinayay howlaha marka hore markay iyagu diyaariyaan technicalkuna ay wasiiradu ay markaas loo soo bandhigayay laisku raaciyey wuxuu ahaa shirar kusoo dhammaaday jawi aada u wanaagsan iyo in ummadda soomaaliyeed meeshay joogto loo wada shaqeeyo ama federaal dowladda federaal ka ahaato ama dowladaha xubnaha ka ahaato loo shaqeeyo in midnimada dhinaca maaliyadda ee dalku ay noqdaan nin wax isku xiran oo midaysan arrinta ugu muhiimsan oo aada awood loo saarin waxay in ummadda soomaaliyeed deymaanka laga cafiyo taas oo madaxda dowladaha ka ah xubnaha iyo madaxda dowladda federaalkuba ay ka midaysnaayeen annaga halkan waxaa naga diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaan dowladaha kale saasay u yimaadeen wixii danta guud oo soomaaliya ah waa loo midoobaya saasa loogu midoobayaa dadka kelmad yar baan iskaga darsanayaae wax fara badan baa iskaga qaldan midnimada soomaaliya iyo in soomaaliya dowlad ay tahay waxaa laga soo gaaray oo aad ka uskontato in meesha la yidhaahdo puntland taarikh dib ha loo baaro meeshii keliya oo markii dowlad laga dhisay lagaga dhawaaqay inay tahay dowlad federaal ah oo soomaali sal u ah oo soomaali raadinaysa waxay ahayd puntland qofkii waxaa leeya hashu hadday maqaarka diidayso meelo daldalool ay ka firisaa qofkii hadeer war rabaa wuxuu dhahaa dowladda puntland federaalkaysan rabin qofka saas le waa qof aan taarikh hadii u baarin midda kale waxaa rabaa qofku marka uu hadlayo waxa uu ka hadlayo inuu cilmi u leeyahay oo uu og yahay waxa ay tahay puntland waa hooyadii federaalka puntland soomaaliya iyo federaal labadaba waa rabtaa puntland waxay rabtaa wax la wadaago iyo wax la kala leeyahay sida sharciga dastuurka federaalka ku qoran iyo sida sharciga dowladda dastuurka puntland ku qoran iyo shuruucda kale dastuurada kale oo dowladaha xubnaha kaa ku qoranbaba in waxna la wadaago waxna la kala leeyahay taas baa soomaaliya horumar ku gaaraysaa taasay midnimo ku gaaraysaa waxaa kale oo rasmi ah oo aan rabnaa inaan dadka u sheegno mas-uuliyadda puntland marba cid baa mas-uul ka ah ciddaasaa laga weydiinayaa oday meel ka hadlay wax laga weydiinmayo cid kale wax laga weydiinmayo nin caraysan wax laga weydiinmayo mandateka cidda haysata baa puntland waxay u xil saartay mas-uuliyadaha siyaasadda dhaqanka dhaqaalaha amniga dhammaan inay dalka mas-uul uga yihiin puntland saasaa shacabkeeda u doorteen baarlamaankoodu doortay iyadaa la weydiinayaa qofku xoriyadiisa wuu hadli karaa wuxuu ku hadli karaa wixii aan amniga iyo midnimada iyo dastuurka dalka midnaa wax u dhima ku hadli karaa laakiin intaa qofna laga yeelimayo maba jidhaba ilaahayna maba abuurin mabana banayn in la yidhahdo qofku waa furan yahay oo wax alla wixii uu doono buu ku hadlayaa waayo xadiis baa wuxuu ahaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shidta haddii aadan xishoonayn waxaa doontasame macnaheedu waxa weeye dee maba dhici karto in lagu fasaxay waxna waa lagu ogolaaday waxna laguma ogolaan qof xuquuq buu leeyahay waxuu ka hadli karuu leeyahay wuxuusan ka hadli karin buu leeyahay waxa amniga wax u dhimaya waxa argagixisada iyo dalka amnigiisa in wax la bi'iyo kor u qaadaya midnimada ummadda iyo isla socodkeeda wax u dhimaya intaa qofna laga yeelmaya in wax yeeleeyo laakiin waxa laga yeelayaa wasaaradda maaliyadda in la dhaliilooliya wasaaradda maaliyaddu waxaasay qaban weyday halkaas wax ka qaban weyday saas wax qaban weyday wasiirku shaqadaasu ka gaabiyey saasuu ka gaabiyey waxaa dhaliilaha waa golle xanaaqi mayno dhibsan mayno waxaan u arkaynaa dhaliil wax qabanaysaan u arkaynaa dhaliil aan war halkaas saasaa layna ka yidhi intaan shir isku imaado qolyihii wasaaradda saasaa la yidhi halkaas maxaa ka jira intaas arrintaa waa ka gaabinay runtood wey waana wax ka qabanaa arrintaas halkaasaan maraynaa iyada oo ah in wax lagu dhisayo oo constructive ah aan ahayn burburin aan ahayn ninna laga yeelimayo wadankan midnimadiisa iyo suxirkiisa soomaaliya oo dhan ninna laga yeelimayo inuu wax yeeleeyo cidna wax laga yeelimayo danta guud inay iyadu u tilmaanto ciddii mas-uuliyadda ahayd loo doortay danta guud cid baa loo doortay iyadaa mas-uuliyaddeeda leh aada iyo aad baa umahadsanti intaa waa iskaga daray wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu
junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankataya fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo tumun sac ilaa iyo tumiyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fasiliin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada
waayahay dhegeystayaal guudahaan wali baanta kaaf mara barnaamijka kulanku warsan oo namada sinkoa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka kule baasaare waan sira diraysaa dhegeystayaal anuu cabdirashiid axmed ibraahim ah cabdirashiid rashka maada ku deerto farsamada waliba imaamadahay saaxiibkayga maxamuud al abdulaahi gaabsha inta barnaamijkun barnaamij lamada reedon kulamaan akheeraya waa cabdirashiid rashka oo siin kutabo sidaasyo misdhaafna hamiin dhebede